dagaalkan ka dhacay deegaanka dacawaley ee degmada xarshin ayaa waxa uu dhex maray wax ay dowladdu ugu yeedhay dabley hubaysan oo kasoo tallaabay xadka somalilan iyo ciidanka booliska deegaanka soomaalida iyadoo dowladda deegaanka ay sheegtay in dableydani weerar kusoo qaaday fadhiisimo ciidanka deegaanka uu ku lahaa aaggaasi inkastoo xogta la heli karo halka dagaalku ka dhacay ay adag tahay sababo la xidhiiro isgaarsiinta oo go-an haddana waxaa lasoo sheegayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu jiro dagaalku waxa uu bilowday subaxii hore arbacada ila ka madax bannaan labada dhinac ayaa v o a u sheegay in ay jiraan dhaawac iyo dhimasho la geeyey isbitaalada hargeysa iyo magaalada jigjiga haddaba maamulka dowladdeegaanka soomaalida ayaa war ka soo saaray xaaladda dagaalka dacawaley waxaana warmurtiyeedka lagu sheegay dabley hubaysan oo kasoo gudbay xadka somalilan ayaa maalmihii ugu dambeeyey khalqal iyo nabadgelyo darro ka waday gudaha deegaanka gaar ahaan dhul daaqsimeedka u dhexeeya labada degmee xarshin iyo yocaale maleeshiyaadkan ayaa tira ciidanka booliska deegaanka ah oo nabad ilaalin u joogay aaggaasi ku laayey ayaa lagu yidhi maalmo ka hor balse dowladda deegaanka soomaalida oo tixgelinaysa codsi ka yimid waxgaradka iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa fursad u siisay cuqaashaasi in si nabadgelyo ah xadka looga saaro dableydaas iyo in sharciga dib loogu soo dabaalo deegaamadaasi balse nasiib darro ayaa la yidhi dableydaasi oo ka dhagacdaygtay soo jeedinta waxgaradka ayaa weerar ku soo qaaday fadhiisimaha ciidanka booliska deegaanka hay-adaha ammaanka deegaanka ayaa ku howlan gudashada ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka waajibaadka ka saaran ee soo celinta sareynta sharciga iyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta deegaanka dhanka kale waxaa nasiib darro ah ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka in wasaaradda amniga ee somalilan ay si guracan oo ka baxsan daris wanaagga iyo curfiga dawliga ah uga faallooto arrimaha ka dhacaya gudaha deegaanka waxaana ku boorinayna ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ka soo baxay maamulka dowladdeegaanka soomaalida wasiirka amniga somalilan inuu joojiyo gogoldhaafkan siyaasadeed ilaaliyana xidhiirka darisnimo iyo kan dowladnimo ee qeexaya arrimahan oo kale war-saxaafadeedkan ayaan lagu xusin inta uu la egyahay khasaaruhu dhanka kale war-saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka amniga gudaha somalilan ayaa lagu yidhi cabdalla maxamed carab oo ka mas-uul ah qaranka jamhuuriyadda somalilan kuna hadlaya afka xukuumadda waxa uu cambaaraynayaa xasuuqa ay deegaanka dawacaley ee maamulka soomaalida etoobiya ay ka geysteen ciidamada liyu booliska kuwaas oo xasuuq u geystay ayaa lagu yidhi dad shacab ah oo xolodhaqato ah arrintaasoo kasoo horjeeda xuquuqda aadanaha iyo hanaanka dowladnimo xukuumadda somalilan ayaa warkeeda ku sheegtay in madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar uu u caddeeyey somalilan sida uu uga xun yahay falalka foosha xun ee ka dhacay deegaanka dacawaley ciidamada liyu booliska ayaa deegaanka dacawaley ka afduubay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka madax dhaqameedka ka soo jeeda somalilan kuwaasoo halkaa u tegay ka shaqaynta nabadda iyo daminta colaadda halkaa ka dhacday maalmihii u dambeeyey taasoo ah gef iyo xadgudub cad waxaa intaasi lagu daray in somalilan la xiriir la samaysay dowladda federaalka etoobiya islamarkaana labada dhinac ay berri ka wada hadli doonaan xaaladda colaadeed ee halkaasi ka jirta iyadoo kulankooda uu ka dhici doono xadka ay wadaagaan goobta uu dagaalka ka dhacay ee deegaanka dacwaley ayaa waxay wararku sheegayaan in haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka booliska dowladdeegaanka soomaalida maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga